mudanayaasha gudiyada kala duwan ee golaha guurtida somalilan oo maanta xarunta baarlamaanka somalilan shir jaraa'id ku qabta ayaa waxay xukuumadda ku bogaadiyey qodobada ay wax kaga qabanayso arrimaha sixir bararka ee waddanka ka taagnaa iyo lacagta qalaad ee doolarka oo saameyn xoogan ku yeelatay lacagta shilinka somalilan guddoomiyeyaasha gudiyada siyaasadda arrimaha dibadda ee golahaasi guurtida xildhibaan cabdilqaadir maxamed xasan indho indho iyo guddoomiyaha guddida joogtada ee golaha guurtida xildhibaan siciid cabdilaahi yaasir ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qabashada lacagta qalaad ee doolarka waxaana hadalladoodii ka mid ahaa lacagta somalilan wax kaga iibiya halka maanta hal milyan oo qof hal milyan iyo badh ama laba milyan maalintii doolar doondoonayaan waxaa ka fiican in tobanka taajir ee magaalada jooga ay keligood doolar doonaan oo dadka intay lacagta somalilan wax kaga iibiyaan inta aanay boobin ay ay ay kaga iibiyaan lacagtooda oo iyagu ay tobankooda nin doolarka doondoonaan waxa kale oo aan wasaaradda maaliyadda ugu baaqaya in bangiga lagu soo celiyo lacagtii oo la xoojo haddii lacagta dowladda somalilan ay bangiga ka baxdo oo tijaartu gacanta ku dhix doolar loo taakelayaa ma jiro inagu maraykan ma nihin aaminaadii lacagta wayna soo celiya taasaa keenaysa in sixir barar ku dhaco aad iyo aad waxaan ugu baaqayaa dowladda iyo shicib xukuumadda iyo shicibkaba inay muwaadinnimada ilaaliyaan oo lacagtooda soo celiyaan oo bahalkan doolarka heleley aynu daba yaacno maraykan ma nihin aynu iska dayno lacagteenna aamino waxna ku karayso runtii way jirtay waxyaabahan oo dhan ka guddi joogta ahaan waxaanu la kulmaynay madaxda dowladda wasiirada arrimaha aanu kala hadlaynayna way ku jireen sixir bararka dhibaatada maciishada iyo dhaqaalaha iyo dhibaatada ummadda haysata waxay la tahay ummaddu dhibtu markay dareento waa in la fahmaa sidee looga bixi kara ee dhibtaa loo xalili karaa laakiin sidee baa loo dabooli karaa inaan loo fog sidee looga bixi waxa weeye sicir bararkugu jiraa cid walba wuu taabtay annaguna taabtay nin waliba waa dareemaya anigu qof ahaan markii aan fakiray waxaan idhi alla ilaah sidaa uga bixi kara dee mushaarkada qaadata ha u bedelin doolar maxaaba doolarna kaa fa doolar uma bedelo anigu lacagtayda mushaarkan qaato gurigaan dhigtaa maalin walba shan kubaa iyo toban kubaa la soo baxa sidaasaan u isticmaalaa waagii hore laakiin bangiga dhexdiisa ayay noogu bedeli jireen odhan jireen doolar qaado ha la joojiyo doolarkan wax laala iyo wixii mushaar qaataa in ay isticmaalaan lacagta somalilan oo howlgeliyaan oo bangiga ay ku noqoto oo ay bangi ka qaataan oo ay shacabka gasho ay dukaanka gasho mid walba sidaas ayaa bahalkii hoos ugu dhacaya inaynaan doolarba u baahnayn nimankaa wax soo iibsanaya ee debadda ee raashinka iyo wax noo keenaya maadaama aynaan wax soo saar lahayn kuwaasoo keliya mooyaane inta kale waa inuu qof waliba isticmaalaa shilinka somalilan sidaasuu sicir bararku hoos ugu dhacaya
dhankoodana guddoomiyeyaasha gudiyada guddida garsoorka iyo xuquuqul insaanka xildhibaan maxamuud xaareed rooble iyo guddoomiyaha guddida arrimaha bulshada xildhibaan khadar xuseen ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay wax ka qabashada lacagta qalaad ee lagu diro saadka haya furaha sixir barar waxaad arkaysaa qof waliba hadduu basaaran yahay hadduu shaacabayo hadduu baash saad uunbuu isticmaalaya saadka laftigiisa somalilan ku shuban maayo waa doolar baa ugu jira waxaan leeyahay shicib ii dahab iyo maxay ahayd toy saad shan iyo afartanka casha loo qabto wixii boqol ka yar idinkuna sidaa ula qabsataan sii isticmaala lacagtiinna somalilan sidaa calankiinna u jeceshihiin lacagtiinna u jeclaada muwaadiniin dhaba noqda oo muwaadinnimadu waxay ka bilaabmaysaa inuu qofku lacagtiis jeclaado aanu subaxii kusoo kicin doolar isagoo ku hamiyaya islaanta tamaandhada iibinaysa ka kale mid walba waxaan odhanayaa oo aan halkan uga soo jeedinayaa aynu ku taageero xukuumaddeennu arrinkaa ay qaadatay ee ah inaynu lacagteenna kor qaadanno oo aynu muwaadiniin dhaba noqonno intaasaan anigu kaabaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu unbaa laga hadlaaye ee aanaa horey looma hadlo waa la dhimayaa arrinkan odaashayga horreeyeen ka hadleen dowladduna dee waxa weeyaan waxay ku jirtaa waxa laydhaha arrinkiisa bahal ku jiro lama idhaahda baa laydha orodarano in laydhaha mooyaane ayaan darano in laydhaha mooyaane orodarano lama idhaha baa laydha waayo isagu waxba akran maayo waxay akranaysaana ma jiro waan ognay lacagteennu halkay ka soo wakhtigay soo baxday halkay joogtay shanta boqol lacagta imka maanta ayaan koob shaha goynaynin konton kunoo shilin bay shan boqol waa ku isticmaalay waa run innagu ma halkaa gaarsiinay ilaa cid kale uma imanin waxyaabahan anugu isweydiiye waxaa ka mid a malaha khaldanayaana garan maayee lacag kuna iyo waxaa imika socdoo keliya hatay lacagtii shanta ku rahay boqolkii xaguu maray de haddaan dadka ganacsatay iyo yaryara hoose weydiinayna war sarifkaa baanu ku celi lahaynoo baashi ma hayna yidhahay maba aragnaba boqolkii shilin ilaa shilin laga soo bilaabay lahay maantana waxa wajiiti kusii socda oo wixii hore oo dhan kale waa laga soo gudbiyey tii shanta boqol ahay innagaa sidaa yeelayna wuxuu yidhi qofkii ma- yani maamaa hore soomaaliya tira walaasha maanka masarbaladuud kulligeen wixii baan ka wada hadlaynaa waan ka wada qaylinayna haddana halkii jibu taagaya ama uu kasii socdaa markastoo waxbaa dabada haya maaha dowladdu tallaabo badan bay qaaday laakiin waxaa dhiman waxaan baarisa lagu sameeyo cid baa dabada haysee oo kharibkani meel buu ka socdaaye oo ciddii waxaan haysay buu ka socdaaye waxaan ha- ha la baaro ha loo sii gundadego tan labaad nimanka tijaarta leeya waxbay raashin bay keenayaan iyo kanay keenayaan war dalku milix buu leeyahay yaman baa laga keenaa waa tan tinta qushin oo ka macaan oo ka fiican ee kalluun baan leenahay maxaa diidaya inaan jaarkeenna ama dowladahan wax dhaafsanna adduunka lama arag wax wax isdhaafsado waa la arkaa laakiin cid lacag ka hesho un diraysa habeenkiisa iyo dadkii waalaa oo intaasoo milyan oo dollar diraysa oo haddana habeen dambe ururaysa oo intuu doono intuu ku qaata ninku uu halkaa u dirayo dee waalli weeyaan waxa lagu jiraa waa waalli weeyaan waalli marka waxaan leenahay dowladdu dadaalkeedii way samaysay waana samayn doontaa waana waajibkeeda wayna qabatay waxay qaaban karaysa laakiin haddaan wax lala qaban oo inaan qofkeenna ugu hooseeya iyo kagu sarreeyaa waxaan daacad ka wada noqon oo inaan dadaal ka samayn waxba socon maayaan aniguma xildhibaan baana maba aqaano masiad kale sheegayo waxba kuma dirto waxna kuma coro waxna kuma isticmaalo laakiin waxaan arkayaa inuu waxa waxaan dhibaatadu tahay dee marka shilinkii qofku u baahdo wa- wax yaroo telefoon ugu jira oo aan jeebba dhibaato ku lahayn dee tan uba iska jeclaysana iska raacayaaba waxa foge ka dambeeyaba ma arkayo marka waxa weeyaan kana waxaan waa ti qorshiisii lalahaa waa la dejiyey oo wixii boqol ka yar la isticmaali maayo dhowaan sidaa darteed waxaan leenahay war dadkeenna war dhulka ma joogto gaaladii iyo wixii aynu soo gaadhnay hore dowladii dhulka kale laynaga xukumayeen ma joognay dhulka inagaa joogna bal u fiirsada imka idinku hantii dowladdu leedahay wax muraad ka gelaya iyo wax danaynaya adduunkana waxaa soo ilaaliya horta marka hore waxaa dadka ka dhexeeya ee uu wada leeyahay ayuu dhowraa uu ilaaliyaa innagana kasoo qaadimka shirkad baa la sheegayay baabuur dowladeed kasoo qaadimka maanta konton baabuur qof shicibuu leeyahay inta uu shaqaynaya nuskeed ma shaqeeya ka dowlad uu fadhiisanaya markaaba ciddanka gelaysaan jiri haddaad tira war ka daa waxaan hantida inaga dhaxaysa caynkanna waa la hordhe war baaba qofka waalaneega isagaa watee maxaa kaa galay inay cashuurtiisii tahay ma oga in hantidiisii lagu soo hiibiyey ma oga war fikirkana dib u noqono sidaan dal ku noqon mayno dad ku noqon mayne asadaynu ku noqon lahayn dadaynu ku noqon lahayn waa dadaaluu jiraaye laakiin in badanoo kaloo si kale wax u wadaa jirtay waana laga daayo dowladdana dadaalkeediiyo marba waxay soo saartay gacan ha lagu siiya haddii lagu siin waayo khayradaan baa soconaysa dee